nis buu yeelan lahaa haddaba markaad masalada dhisayso waxaa laysu eegaa hadduu hal faral ku jiro faradkaasi halka ugu yaru ka baxaa laga dhisaa haddii ay laba farad ku kulmaan masalada labadaa farad baa afar arrimood laysugu eegaa bal inay tamaahul yihiin oo isku mid yihiin inay istadaakulayaanoo mid yar iyo hogga kalena ka wenyo isgudagelayaan inay istawaafuqayaanay meelay iska waafaqsan yihiin iyo inaanay meelnaba iska waafaqin afartaa arrimood ayaa lagu eegaa iminka waxaynu haynaa rubuc iyo sudus baynu haynaa sudus waxa ugu yar meeluu ka baxa lix rubucna meeluu ka baxo waxa ugu yar afar yacni meel ay ka wada bixi karaan oo hoose ma heli karno meel ay ka wada bixi karaan oo hoose ma heli karno masalan suduska iyo thuluthka iyo thuluthaanku meel ay ka wada bixi karaan baa jira oo dee lix oo kale way ka wada bixi karaan laakiin labadani meel kama wada bixi karaan markaynu afartii arrimood isugu eegno waxaynu leenahay waxa ka dhexeeya tawaafuq binnis niskay iska waafaqaan afarna nis bay leedahay lixna nis bay leedahay markaasoo kale waxaa la qaadaa mid niskii oo ka kalaa lagu dhuftaa haddaad afar niskoodoo laba aad lix ku dhufato waa labiyo toban haddii aad lix niskood oo saddexaa afar ku dhufatana waa labiyo toban laba iyo tobankii u qaybi haddaba labiyo tobankii maxaa u rubuca saddex u qaybi yacani saddex bay noqonaysaa saddexdaa waxa qaadanaya zawjka maxaa u lixa laba waxa weeyaan waa laba meelood oo min lixan undee markaa labaa u lixa markaad shan ka goysa maxaa soo hadhay labiyo toban marka shan laga gooyo toddobaa soo hadhay toddobadaana inankiibaa casab ahaan u qaadanaya masalada hore waa taas islaam baana geeriyootay falow ijtamaca kullu rijaali hadday kulmaan warita alabu ayaa dhaxalaya walibnu iyo wazawju faqad oo keli ah oo ama kullu nisaa'i dumarkii oo dhan ayaa kulmay waxaa dhaxlaya markaa dumarka oo keliya markaa falbintu inantii u maydku uu dhalay ayaa dhexlaysa wa bintulibni iyo inantii uu awowga u ahaa waalummu iyo hooyadii walukhtu iyo walaashii lilaboweyn xagga hooye xagga aabbaba ay ka walaalo ahaayeen waxa uu leeyahay sheekhu tobankii dumar ahaa ayaa meesha wada taagan waxay isweydiin la talow yaa geeriyooday waxaa geeriyooday nin dhalinyaro ah maa mid xaas leh ila zawjaa meesha ku jirtee nin xaas leh ayaa geeriyooday tobankii dumarhee la yidhi waxbay dhexli jireenba waa taagan yihiin tobankaa waxaa ka soo hadhayaa shan keli ah inantu maydku dhalay iyo inantu awowga u ahaaye inankiisu dhalay markaa waxaa kulmay dumarkii oo dhan waxa wax ka dhaxlaya waxa weeye inantii u maydku dhalay iyo inantii inankiisuu dhalay iyo hooyadii iyo walaashii ay xagga hooye xagga abba ka walaalahaayeen iyo xaaskiisii inta dumarkee soo hadhayna waa la xijaabayaa macnaha hooyadani ayadii bay is hortaagaysaa iyo walaashii walaashii xagga hooyena waxay is hortaagaysaa inanta markaa tii shaqiiqada ahayd iyo tii waxaan leey walaashii xagga aabba iyo tii u xoraysay iyana shaqiiqada ayaa xijaabaysaa oo waxaa la yidhaahdaa alakhawaat maca albanaati casaba akhawaatku hadday banaad ay raacaan casabay noqdaan oo haddii ay hal ukto oo shaqiiqii timaaddo oo ay binto la joogto waxaa la yidhi waxay yeelataa quwada akh shaqiiq oo kale ayay yeelataa walaalale abkaa way xijaabtaa mar hadday binto la joogto haddaba haddii aynu shantan sidaa weegno oo aynu dhahna inteebaa casaba ah inteebaase fard leh shantaa afar farad bay leeyihiin midna waa casabo inta faralkani waxa weeye bintadu farad bay leedahay oo faradkeedu waa nis bintulibniguna farad bay leedahay oo waa sudus ummaduna farad bay leedahay oo waa sudus ayana ukhtada abaweynku ayadoo waa casabo oo niskii maanta ma joogto zawjaduna ayana waxa weeye humun marka maxaynu haynaa waxaynu haynaa nis oo makhrajkiisu uu yahay laba waxaynu haynaa laba sudus oo makhrajkoodu lix yahay waxaynu haynaa humun oo makhrajkiisu uu yahay siddeed bal markaad afartii sidaa u eegto hortu laba waa mutamaathilaan waa isku mid waa labada sudus isaga midun ka soo qaado baalka nisga la yidhaahdaana makhrajkiisu waa laba oo labadaba wuu tadaakhuli karaa humunkana wuu tadaakhuli karaa suduskana wuu tadaakhuli karaa isna kusii dhexdaa waxa kuu soo hadhay labun baa meeshii taagan sudus iyo humun baa taagan maxaa waa tawaafuq binis oo waa masaladii hore oo kale maxay noqonaysaa in mid niskii la qaado fii kaamilal akhari lagu dhufto saddex qaadoo siddeed ku dhufo waa afar iyo labaatan ama afar qaadoo lix ku dhufo waa afar iyo labaatan afar iyo labaatankii ayaynu haddaba u qaybinaynaa zawjada ama bintulibniga oo bintada ugu horraysa iyo nis bay leedahay oo ah labiyo toban labiyo toban soo maaha waxaad ku xigisaa bintulibniga oo sudus bay ayana leedahay sudusku waa imise afar iyo toban sudus afar iyo labaatan suduskoodu waa imisa waa afar waa afar meeloodoo min lixa afar meeloodoo min lixa afar weeye afartaana u gee labiyo tobankii lix iyo toban hoo zawjada u kaalay humun bay leedahay humunkeedu afar iyo labaatan humunkeedu waa imisa zawjada ayaan le zawjada waa humun bay leedahay waa saddex isna waayo waa saddex meeloodoo min sideeda intaana u gee sagaal iyo toban waxaa kuu timi bintulibniga soo maa miyaan soo qaada iyadana hooyadaana soo qaadin hooyaduna waxay leedahay bintulibniga waa soo qaaday soo maha hooyaduna waxay leedahay sudus oo afara saddex iyo labaatan maxaa kuu soo hadhay hal halkaasna inantaasaa ku quusanoo waa casaba oo iyada wixii soo hadha ayuunbay yeelanaysaa halkaa
aw iladiina kuwii ayaa kulmay yumkinu ay suurto gelaysa ijtimaacuhum kulankoodu oo min asinfayni labadii qolo ah fal abawaani labada aabba ayaa dhexlaya wal ibnu iyo inanka walbintu iyo inanta waaxadu zawjayni iyo labada isqaba midkood kolba ka dhintay mooye ka kale waxaa sheekhu inoo sheegay haddii ay rag oo dhammi isu yimaadaan oo afa la qabay ay dhimato inay dhaxalkeeda isu soo taagayaan saygeedii qabay iyo aabbaheed iyo inankeeda oo ragga inta kale ay meesha ka baxayso toddobada kaleba ay meesha ka baxayaan haddii ay dumar oo dhammi kulmaan oo masalan nin xaaslihii uu dhinto waxa dhexlaya baynu nidhi inantii uu dhalay maydkaasi iyo inantii awowgow ahaye inankiisu dhalay iyo hooyadii iyo walaashii xagga iyo xagga aabada ay ka walaalahaayeen iyo xaaskiisii shantaas ayaa dhexlaya labadubana qaabka ay u dhexlayaan iyo masaladoodu halkay ka unkamayso iyo qaabka loo unkayaba waynu sheegnay halkan haddaba rag iyo dumar markay isu yimaadaan ee mayd dhex yaallo dhammaantoodna ay wada joogaan yaa dhaxlaya waxau sheekhu yidhi haddii ay kulmaan kuway suurtagalka tahay inay kulmaan ee labadan sinfi ah macnaha raggii iyo dumarkii ahi macnaha raggii iyo dumarkii oo dhan ayaa kulmay
xaaskii oo iyadu geeriyootay mooyaane ama dumar iyo raggii oo dhan baa kulmay ninkii oo isagu geeriyooday mooyaane labada masaleba marka uu ninku gee markay gabadhu geeriyooto iyo marka ninku uu geeriyoodo labadaba shan ayuunbaa dhaxlaya shantaasi waxa weeye waa labada aabbo waa baabu takliib oo macnaa waxaa loo jeedaa aabbaha iyo hooyada iyo inankii iyo inantii isagu uu dhalay ee waladu sulbigiisa ahaa iyo axadu zawjayn kolba labadooda ka dhintay mooye ka kale kolba ka dhintay mooyaane ka kale markaa shantan waa shantii abusujaacuna uu odhan jiray shani xaaladnaba kuma yacni dhacaan macnaha waxaana looga jeedaa xajbu lxirmaan bilashkhaas baan gelin waxa la yidhaahdo xajbu lxirmaan bilashkhaas in dhaxalka laga xirmaaniyo oo laga faramariyo dad sababtiina lagaga faramariyo ayaan suurtogelaynin xajbu lxirmaan bilawsaaf wuu ku dhacaayo wasfi waa lagu xijaabi karaayo dee hadday qaatil noqdaan waa xijaabmayaan xajbu nusqaana wuu galaa oo dee hooyadoo kale ulus bay leedahay hadday awlaajo sudus bay tegeysaa zawjkii nis buu leeyahay hadday awlaajo rubuc buu tegaya xajbulxirmaankaasina wuu galaa haddaba sidee ayay wax u dhaxlayaan marka haddaba bal islaamta horraysiiyo islaamta ka dhigta dhimatay haweenay xaas ah ayaa dhimatay rag iyo dumarna meeshiiba waa la joogaa waxaa ka soo hadhaya aabbaheed iyo hooyadeed iyo saygeedii iyo inankeedii iyo inanteedii ayaa ka soo hadhaya masaladoodu halkay ka unkabaysaa markaa waxaad eegaysaa bal cidda farad leh iyo faradkeedaasi makhrajkiisa ugu yar iyo cidda casabo ah ayaad kala eegaysaa labada aabbo hooyada iyo aabbuhu maanta waa ahlu farad faradkooduna waxa weeye sudusaan mid waliba sudus ayuu qaadanaya lix meeloodoo meel ayuu mid waliba qaadanayaa zawjkuna waa ahlu farad wuxuu qaadanayaa isaguna nis ayuu qaadanayaa waxaan leeyahay rubuc buu qaadanayaa ile farac baa jooge rubuc buu qaadanayaa haddii aanay carruurtaasi la joogin hooyaduna waxay qaadan lahayd sudus waxaan leeyahay adugu tii ulusulbaaqigii ayay halkaa ka noqon lahayd haddaan ubad joogin haddii zawjka aan ubad jooginna nis ayuu yeelan lahaa marka haddaba waxaad isu egaysaa sidii horeynu usoo tilmaanay labada sudus makhrajkoodu waa lix oo waa mutamaailaan oo midun baad ku dayn rubuca makhrajkiisuna waa afar markaad labadaa makhraj isu eegta afar iyo lix waxaa ka dhaxeeya waxaa la ydhaha tawaafuq binis ka mid niskii baad qaadi oo kan kalaad ku dhufanaysaa haddaad afar niskii oo labaa qaadood lix ku dhufato iyo haddaad lix niskii oo saddexa qaadood afar ku dhufato waa laba-iyo toban laba iyo tobankii inankii inanta iyagu casabo wixii soo hadhaayooba ayuunbay sugayaan laba-iyo tobankii aabbaha iyo hooyada laba sudusi waa laba meelood oo min lixa markaa sudusku waa laba afar bay isku qaadanayaan zawjku rubuc buu doonayaa rubucina waa imisa waa saddex isna ile waa saddex meeloodoo min afar ah afar iyo afar sideed iyo afar labiiyo toban isna saddexdaasuu qaadanaya saddex iyo afar marka la isu geeyo waa toddoba imisa ayaa soo baaqi noqday shan baa soo hadhay shantii ayaa waxaa lasoo dhex dhigayaa inankii iyo inantii waxaa la doonayay si saxiixa inay ugu qaybsanto oo inankuna laba meelood oo meel oo saddex meelood inta loo qaybiyo uu laba qaato inantuna meel ay qaadato haddaba shan uguma qaybsanto saddex si saxiixa uguma qaybsantee kasri baa gelaya marka ay ka jabto hal sinfi ama ay laba sinfi ka jabto ama saddex ay ka jabtona kitaabku isagaa inoo keeni doonee waxaa laysu eegaa waxaa ka jabay iyo cadad ruustoodaa laysu eegaa iminka markaynu isu eegno saddex iyo shan tabaayun baa ka dhaxeeya meelnaba iskama waafaqi maayaan idan maxaynu samaynaynaa waxaynu samaynaynaa saddexdaa ay ka jabtay saddexduna waa inankao laba madax laga soo qaadayo iyo inanto hal madaxa saddexdaasaad qaadaysaayoo waxaad ku dhufanaysaa aslu masalihii oo labiyo tobana imise ayaa kuu soo baxaya lix iyo soddon baa kuu soo baxaya lix iyo soddonkaa haddaba si aanad ugu dawaqin ayuunbaa waxaad odhanaysaa qof waliba aslu masalihii wuxuu ku lahaa ayuunbaa wixii masalada aad ku darbisay aada ugu dhufanaysaa way kugu yar fara badanaysaa haddii aad tidhaahdo lix iyo soddon maxaa u sudusaa oo maxaa u umuna haddaad tidhaa maxaa u rubuc haddaad tidha way kugu yar fara badanaysaae saddexdan masalada aad ku dhufatay oo qof waliba aslu masalihii wuxuu ka qaatay ugu dhufo masalan hooyadu masaladii labiyo tobanka maxay ka qaadatay sudus bay qaadatay oo laba ah labadii un saddex ugu dhufo lix bay qaadatay aabbihiina imusuu masaladii hore ka qaatay laba isna saddexdii un ugu dhufay isna waa lix labiyo toban ayaga halkaa u dhig waxa kuu soo hadhay zawjkii muxuu qaatay masaladii hore saddex saddex un saddex ugu dhufo sagaal bay isagana u soo baxday sagaal iyo markaad isu geysa labiyo toban waa imisa koob iyo koob iyo labaatan weeye ka goo lix iyo soddonkii shan iyo toban baa kuu soo hadhay shan iyo tobankaasunbaa waxaad u qaybinaysaa markaa inankii iyo inantii saddex markaad u qaybisana maxay noqonayaan shan shan bayno inankiina markaa tobanunbuu qaadanay illa waa laba madaxe inantiina waxay qaadanaysaa un shan masalada hore iyadu waa taa oo waxaynu nidhi labiyo toban bay ka dhismaysaa lix iyo soddonna way ka ansaxaysaa markaa ta horena waxaa la yidhaha aslu mas'ala ta labaadna waxaa la yidhaha tasxiixu lmas'ala waa masaladu halkay ka ansaxaysay waayahay taasi waa taa bal haddaba sidii un bedelo waxaad ka dhigtaa ka dhintay ninkii ka dhig nin baa dhintayoo rag iyo dumarba meeshan waa jooga kow waxa dhaxlaysa afadiisii iyo hooyadii iyo aabbihii iyo inankiisii inantiisii masalada markaa maxay iska bedelaya waa intii hore uun zawjada labadii aabba iyagu sidoodii waxay leeyihin sudusaankii hooyadii iyo aabbu sudusaankii bay leeyihiin inankii iyo inantiina iyaguna waxa weeye casabadoodii islaantan maanta soo kordhay afada ah ayada muxuu noqonayaa faradkeedu thumun buu noqonayaa haddaba waxaad isu eegaysaa uun makhraju thumun oo sideeda iyo makhraju sudus oo lix ah ayuubaad isu eegaysaa tawaafuq binisbaa ka dhaxeeya mid niskii qaadoo saddexa sideed ku dhufo afar iyo labaatan afar iyo labaatankaasay haddaba masalada aslu masaluhu oo inoo noqonayaa afar iyo labaatan lix marka loo qaybiyo maxay noqonaysaa waa afar afar aabbaha sii afarna hooyada ayaad siinaysaa maxaa u umun ah saddex saddex baa u umun ah saddexdaana waxaad siinaysaa zawjadii maxaynu haynay afar iyo afar sideed iyo saddex koob iyo toban maxay noo soo hadhay afar iyo labaatankii saddex iyo toban saddex iyo tobankii ayaa waxaad dhex dhigaysaa inankii iyo inantii si saxiixa uguma qaybsamaysa ayana oo kasri ayaa ka gelaya markaynu isu eegna cadadu ru'uusta ay ka jabtay oo saddexa iyadoo saddex iyo tobankaa markaynu isu eegna tabaayun baa ka dhaxeeya waxaynu samaynaynaa markaa inaynu qaadno saddexda cadadu ru'uuska oo aynu masaladii ku dhufanno aslu masalihii oo afar iyo labaatana saddex marka afar iyo labaatan lagu dhufto maxay noqonaysaa laba iyo toddobaatan bay noqonaysaa afar iyo laba dee xisaabadoweeba haddaad doonto waxa weeye saddex meelood oo min labaatan isaw lixdan maaha waxaan leeyahay saddex meelood oo min labaatan isaw lixdan maaha saddex meelood oo min afarn isaw labiiyo toban maaha waa labiiyo toddobaatan halkaasay kaaga soo baxayaan labiyo toddobaatankaa haddaba ayuunbaa waxaad leedahay qofkii masaladii hore uu afar iyo labaatankii wax ka qaatay wixii masalada aad ugu dhufato un ugu dhufo maxay hooyadu qaadatay afar bay qaatee saddex ugu dhufo labiyo toban bay halkaa dhigatay aabbuhuna afar buu qaatay saddex ugu dhufo isna labiyo toban halkaa u dhig zawj zawjadu maxay qaadatay saddex sow maaha saddexdiiun saddex ugu dhufo sagaal waxaad isu geysaa haddaba labiyo toban iyo labiyo toban saw afar iyo labaatan maaha sudusaanka ay labada aabba qaateen afar iyo labaatan ha yani horta mar halka horaan wadaahay taraarin labiyo toban iyo labiyo toban oy kala qaateen odayga iyo islaamtu saw afar iyo labaatan maaha sagaalka zawjkana ugee saddex iyo soddon baa kuu soo hadhay labiyo toddobaatan marka laga gooyo maxaa soo hadhaya sagaal iyo soddon baa soo hadhaya sagaal iyo soddon iyo saddex iyo soddon marka la isu geeyo waa isku imisaa xaggaa ka xisaabada weeyo labada sudaan marka la isu geeyo soo lixdan maaha saddexdan iyo sagaalka marka soo labiyo toban maaha waa labiyo toddobaatankii ma soo boodaya waxaa kuu soo hadhaya markaas sagaal iyo soddon sagaal iyo soddon markaas saddex markaad u qaybiso min saddex iyo toban markaa inankii wuxuu qaadanaya lix iyo labaatan inantina maxay qaadanaysaa inankii wuxuu qaadanaya lix iyo labaatan inantina saddex iyo toban masaladu waa taa aw aladiina aw ijtamaca waxa kulmay aladiina kuwii yumkinu uu suurtogelaya ijtimaacuhum kulankoodu oo min asinfayni labadii qolo ah falabawaani labada aabbo ayaa dhaxlaya aabihi hooyadii walibnu inankii walbintu iyo inantii waa axadu zawjayni iyo labadii isqabay mid ahaantood walow fuqiduu haddaba halkaa waxau sheekhu ina yidhi aw iladiina yumkinu kuwa ay suurtagalka tahay inay kulmaan marka halkaa waxaad yacni ka fahmaysaa inaanay suurtagal ahayn inay afo iyo zawj iyo zawja inay kulmaan oo dhexdeeda soo wada taagaan liannahu zawj markuu dhaxlayo zawjadiisii afadiisii baa dhimatay afa markay afanimo wax ku dhaxlaysana ninkeedii baa dhintay marka inay labadiba ay meesha wada yimaadaan inaanay suurtagal ahayn ayuu halkaa kitaabku inooga tilmaamaya laakiin fuqahadu niman maskaxdoodu aada u furan tahay bay ahaayeen wax walba way fardiyeen ama way qadareen wax kasta oo dhici karaba way qadareen waxay yidhahdeen waa suurtagal oo inay nin iyo gabadhi ku kulmaan dhaxal oo waxaa jirta bay masale le masalatlmalfuuf mayd baa halkan dhintay oo la kanfo halkan uu yaallaa ruux dumara aysa soo taagto carruur yaryarna waa wada tahay oo waxay tidhi waa ninkaygii oo carruurtan isaga iga dhalay nin kaleoo isna yaryar wata halkan yima wuxuu yidhi gabadhaydii weeyaana carruurtana ii dhashay waana kanfayo halkan u duuduubayi waa la isqa mid walibana markhaati buu haystaa waxaa la yidhi bal ha la furfuro oo waa la furfuray oo labadii arrimoodba waa leeyo waa labeed labadii arrimoodba waa leeyaho waa suurtagal inuu tanna qabay kanna waxaasu ahaa dabadii waa suurtagal bay yidhahdeenoo labadanba kuwana uu see ku dhalay kuwana isdoonu ku dhalay ayaa suurtagala maxaa markaa la samaynayaa waxaa markaa la samaynayaa bay yidhahdeen in la dhaxal siiyo oo dee macal carruurahan iyo waxanba la dhaxal siiyo markaa masale adag oo ay aada u barbiyaan oo murankeedii hadalkeedu badan yahay oo aada iyo lixaad u dheer ayay markaa ku dhaxal siiyaan oo taas lafteedu waa suurtagal bay yidhaahdeeno wax qarada ayaana nagaga sii tacalluqin yani dhismaheeda iyo hawsheeda alfawaaid ashansuriya cala tuxfat alkhayriya xaashiyada la yidhaaha ibraahim albayjuri uu leeyahay ayaa dhismaheedu ku yaalla walow fuqiduu haddii la waayo kulluhum dhammaantood haddii la waayo fa aslulmadhabi madhabka asalkiis waxa weeye annahu laa yuwarasu inaan la dhexalsiinaynin dawi larxaami walaa yuraddu aan laguna celinaynin calaa ahli lfardi dadkii faralka lahaa bal ilmaalu maalkii libaytilmaali bangiga muslimiinta ayuu u sugnaaday waxau sheekhu leeyahay haddii la waayo dadkii warasada ahaa rag iyo dumarba sow shan iyo imise shan iyo labaatan bay ahaayeen shan iyo labaatankiiba xabadba laga waayey kulluhum ama waa la helaye markay faradkoodii qaateen ayaa wax ka soo hadheen faslulmadhabi madhabkan shaafici asalkiisu waxaa anahu laa yuwaras dawi larxaam inaan la dhaxalsiinaynin kuwa ayagu qaraabada ah ee ka soo hadhay shan iyo labaatankaa maxaa yeelay rasuulku sala allahu alay slam wuxuu uhi ina allaha acطaa kula dii xaqin xaqahu falaa wasiyata liwaaris ilaahay mid kasta oo xaqle xaqiisii wuu siiyey dardaaran male markaa nin dhaxlaya taasi waxayna tusinaysaa bacdabaaba aan qur'aankii lagu sheegin rasuulkiina yidhi ilaahay mid ula xaq laha buusi inaan xaq lahayn ayaa halaa ka soo baxday waxaa kaloo xadiid mursala saciid bin mansuur oo markaa soo saaray waxa uu isna tilmaamay in rasuulku sala allahu alay wasalam uu ilaahay weydiistay inuu u caddeeyo ciddada iyo habaryarta baldhexalkooda waxaana dabeeda lagu soo dejiyey inaanay dhaxal lahayn abu daawuud ayaa markaa wariyey maraasiishiisa ku wariyey walaa yuraddu cala ahli lfardi laguna celin maayo dadkii ahlufaradka ahaa eeg markaa ay waxa weeyaan markay wax ka soo dheeraadaan markay wax ka soo dheeraadaan imaha walow fuqiduu kulluhum taas haddaad tidhaa walaa yuraddu halkaasoo aada isku xidhayso kaa qaban mayso waa aslulmadhabi waxa weeye marka aan dhammaantood la wada waayina barhkood la helo ee faradkoodii markay qaataan ay wax soo hadheen laa yuraddu lagu celin maayo calaa ahli lfardi dadkii faralka ay waxooda qaatay wixii ka dheeraadkaa lagu celin maayo maxaase la samayn bale libayti lmaali baytulmaalka ayuunbuu u sugnaaday oo bangigaa muslimiinta ayuunbaa loo iilayaa maxaa yeelay dhaxalka muslimiinta ayaa la imaamkuna naadirkoodii weeyey iyo kii u oogsanayey muslimiintiina lama waayin markaa waa in bangiga muslimiinta un loo dhigaa wa aftaa waxay fatwoodeen oo ay ku jawaabeen almuta'akhiruuna kuwii dambe idaa lam yantadim marka aanu habaysnayn amru baytilmaali bangigaa muslimiinta arrinkiisu markaanu habaysnayn waxay fatwoodeen biraddi in lagu celiyo calaa ahlilfardi ahlufaradkii in lagu celiyo hayra zawjayne aan labada zawj ahayn maakii in lagu celiyo fadala ka dheeraday can furuudihim faradyaalkooda binisbati sidii ay dhaxalka u kala qaadanayeen in loogu celiyo waxau sheekhu leeyahay waxay fatwoodeen mutaakhiriinta yacni asxaabu shaafici raggoodii dambe ama jumhuurkoodii ama badidoodii waxay fatwoodeen amarka baytulmaalka haddii oo aanu nidaamsanayn oo aanu habaysnayn oo sidaan u habaysnayn dee waaba imaam jaa-ire baa meeshii joogo oo dee isagaaba wixiiba iska isticmaalaya masaalixdii dadka muslimiinta iyo dantii muslimiinta loogu qabanayo baydkan loo aasaasayba loogu fulin maayo ama lamaba hayaba gebigiisiiba imaanba ama waa la hayo waa mid ibtilaysan sida maanta caalamku u badan yahay waxay markaa yidhaahdeen mar haddii aan meel masaalixdii muslimiinta ee caadi u gaadhsiinaysa aan la haynin oo baytulmaalkii aanu hagaagsanayn maxaa la samaynaya birad ha la celiyo bay li calaa ahli lfardi dadkii ahlufardka ha lagu celiyo dadkii faradka qaatay ayaa lagu celinayaa hayra zawjayni ee aan labada zawj ahayn labada zawj aan ahayn dadkii faralka lahaa ee labada zawj ahayn baa lagu celinayaa oo labada zawj maxaa looga reebay waxaa la leeyahay cillada loogu celinayo aya cillada radinta ayaa qaraabo ah ayaguna dee qaraabo meesha kuma joogaanee xaasnimay ku joogaan ka cilladii qaraabanimadii baana iyaga lagu haynin dee waxay dhaheen hadday zawjiyaddii iyo qaraabadii lafteedu koonto ka warran bay yidhaahdeen oo ninkan zawjkaa lafdiisa ama islaanta zawjada ah lafteediiba dee ama ninkanay inaanay hawlyartaa dhashay bay tahay ama inaan an adeertaaba ay tahay miyaan lagu celinayn ha lagu celiya bay yidhaahdeen laakiin loogu celmayo zawjnimo ee xaggaa kalaa la midicsanaya bay yidhahdeen ka waxaa lagu celin calaa ahlilfardi kayra zawjayni ee labada zawj ahayn maakii baa lagu celin fadala ka dheeraday can furuudihim faragyaalkooda waxay ka dheeraday binisbati qaabkii horay dhaxalka u qaateen baana loogu celinayaa hadda halkaa aynu eegno ciddan lagu celinayaa siday u horay u qaybsadeen unbaa intan soo baaqi noqotay in loogu celinaya masalan waa sinfi keli ah inan quraaba ayaa maydkuu ka tegey mar hadday inantaasu ama walaal keliya weeyaan wixii ayada iska wada qaadanin wey markay nis marka hore qaadato dee niska dambena raggii unbay ku qaadan waa markuu sinfi keliya uu yahay haddii ay jamaaco sinfi keliya yihiin habloo kale weeyaan banaad uu dhalay weeyaan taa lafdeeda bisawiyati sinaanun baa loogu qaybin hadday masalan laba iyo wax ka sii badan ay yihiin laba sinfi iyo wax ka sii badan sidii ay wuxu kala qaateen unbaa loogu celin masalan mayd baa dhintoo wuxuu ka tegey inan uu dhalay fain lam yakuunuu haddii aanay ahaanin oo bimacnaa aan la helin kuwa midnaba laguma hayo surifa waxaa loo ilayaa ilaa dawi larxaami kuwa qaraabadaa ayaa loo iilayaa wa ayana iyagu wa hum ayagu man siwa almadkuuriina kuwa la soo sheegay kuwa ka soo hadhay weeyo min alaqaaribi qaraabooyinkiia wa hum ayagu casharatu ansaafin waa toban sinfiin abulummi hooyada aabbaheed wa kullu jaddin wa jaddatin ayay iyo ayayka ay awow iyo ayay kastoo saaqibayni dhacsan wa awlaadi albanaati habluhu carruurtay sii dhaleen wa banaatu alikhwati walaalaha labay maydkay walaalayeen hablihiisii wa awlaadu alakhawaati hablihii ay walaalaha maydka ahaayeen carruurtoodii wa banulikhwati lilum wiilashii xagga hooye ay ka walaala ahaayeen inamadoodii weeye waalcamu lilum waa adeerkii xagga hooyo wa banaatu alacmaami edooyinka hablahoodii weeye walacmaami adeerada hablahoodii weeye baan lee toole waalcammaatu edooyinkii weeye waalakhwaalu abtiyaashii weeye waalkhaalatu iyo habaryarihii waalmudluuna bihim iyo kuwa iyaga ku soo dhowaaday sheekhu wuxuu leeyahay bal haddaba haddii la waayo waa tii mutaakhiriintee haddii la waayo aalufarad lama hayo bal badhna farad lagu qaataan barhka kalena ha laguba celiyo maba joogaan maxaa la samay surifa waxaa loo weecin maalka ilaa dawi larxaam kuwa qaraabadaa ayaa loo weecin maxaa yeelay rasuulku sala la ala sl uhi alkhaalu waariu man laa waarisa lah abtigu wuxuu dhaxlayaa ciddaan cid dhaxasho lahayn ciddaan cid dhaxasho lahayn ee cid ka xigta la waayo ayuu dhaxlayaa haddaba haddii lagu yidhaha dawul arxaam waa iyo dawulfuruud waad soo ogaatay oo waa shan iyo labaatan dawul arxaamna man siwa almadkuuriina min alaqaarib haddaad doonto intaa toban iyo shan iyo labaatan kaasuun warqad ku qorato kii bal dhaxal isu soo taaga una ego shan iyo labaatanka hadduu ka mid yahayna dhaxalkiisa sii ama farad ama casabo midkuu doonayaba haddaanu ka mid ahayna waa dawul arxaam weeye saas ayaad man siwa almadkuuriina min alaqaarib taasi waa qaacido kulliye ah haddii haddaba lagu tiriyo na waa casharatu ansaaf waa toban sinfi ayay noqonayaan oo qaar maydka ayaa u nasab sheeganaya qaarna maydka ayay usoo nasab sheeganayaan qaarna awowga maydka ayay u nasab sheeganayaan oo sidaas ayay u kala qaybsan yihiin haddaba toban siifi weyna abul ummi aabbaha yacni maydka hooyadii aabihi waa awowgii hooyo wa kullu jaddin wa jaddatin saaqidayni iyo awow iyo ayeeye ka soo dhacsan aan dhaxal lahayn oon kuwii hore ka mid ahayn oo waa kuwee dee waxa weeye awowgaa dhacsani masalan abul ummida ay nidhi aabbihii awowgaa hooyo aabbihii ay kii hooyada haddana imaan dhexlayninba marka kanna waa la mid iyo hooyadaa aabbaheed hooyadii iyaduna waxa weeye awowgaa hooyo hooyadii iyaduna dhaxalka waxba kuma lahaa waa awlaadulbanaad hablihii uu dhalay hablihii uu meydku dhalay carruurteedii mar hadday binto tahay carruurteedu ama lab ha ahaato ama dhadig ha ahaato awlaad mar hadduu ka cabiray oo inanna meydka ay ugu imanayaan iyaguna waa dawlarxaam wa banaatul'ikhwati ikhwa waa walaalihii hablahoodii markaa hablihii meydkan masalan walaalihiisii ama xagga abba ama xagga hooye ama labadaba hablihii ay dhaleen ee adeerka u ahaa kuwaasina dhaxalka ma yeelanayaan inamadii laakiin ma yeelanayaan inamadii walaalku walaalada ay dhaleen way yeelanayaan kuwii laabka kuwii shaqiiqa ahaa way yeelanayaan oo ayuu toba shan iyo shan iyo labaatan ka mid ahaa taa daraaddeed buu banaad uga camilo baniinkii baan ku jirin waa awlaad alakhawaat walaalaha hablaha ah carruurtoodii waa carruurtii adabtiga u ahayd ama habla ha ahaadaan ama inama ha ahaadaan walaalada xagga hooye inamadooduna ma dhaxaan hablahooduna iyaguna waa ka sii waa la sii midayanaan wa balulikhwati lilumwakan walaalaha xagga hooye wiilashoodu na ma dhaxlaan ayana dee mar hadday wiilashi dhexli wayn hablihiina dhexli maaya wey waalcamu lilum waa adeerkii xagga hooyo ee aabbaha meydka kala walaalaha hooyadii aabbaha meydka ayuu hooyadii kala walaalaha wa banaatu alacmaam adeerada hablahoodii waa hablihii ay ilmaadeerka ahaayeen meydka iyaguna ma dhaxlayaan wiilashoodu laakiin dee casabaday ka mid ahaayeen wiilasha adeeradu ilmaadeerada walcamaatu eedooyinkii ayaa iyaguna ka mid a eedooyinkii meydka aabbihii ay walaalo ahaayeen iyaguna waa dawlarxaam waalakhwaalu waalkhalaad abtiyaashii iyo habaryarihii iyaguna waa dawlarxaamkii waalmudluuna bihim tobankaa wixii ku soo dhowaaday tobankaa ciddii kale fiilla ka soo dhigatee meydka u soo gashaana yacni dawlarxaam bay iyaguna noqonayaan tobankaas weeye horta dawlarxaamku haddaba dawlarxaam sideebaa loo dhaxal siiyaa dhaxalsiiskooda saddex madhab ayaa ku jira madhabu ahli rixm iyo madhabu ahli tanziil iyo madhabu ahli lqaraaba waa saddexdaa madhabu ahli rixm waxa weeye inun la yidhaahdo qaraabadooda un la eego la yidhaha rag iyo dumar ha lagu simo wixii meesha aysa soo taaga ha lagu simo unoo ha loo qaybiyo kaa madhabu ahli rixm baa la yidhaha madhabu ahli tanziil waxa weeye farac kasta waa in mid kasta la dejiyo kan uu ku soo dhawaaday asalkan uu meydka ugu soo dhowaanayoun waa in meeshiisii la keenaa kanuu meydka ugu soo dhowaanayo un waa in meeshiisii la keenaa oo dabeedna loo dhaxal siiyaa sidii ay u dhexli jireen sidii ay dadka elufaradkii u dhexli jireen ayaa loo dhaxal siinayaa midna waxa weeye madhab ahlilqaraaba oo qaabkii casabada ayaa loo loo dhaxal siinayaayoo waa in midba midku ka dhow yahay un maalkii la siiyaa midba midku ka dhow yahay ayaa la siinaya way isxijaabaya sidii casabadoo kale ayay noqonayaan midna wuxuu leeyahay maye mid walba kuu ku soo dhowaaday un inta meeshiisii la keeno wixii uu qaadan jirayna ha la siiyo mihaal ahaan waxa meesha jooga miaal ahaan mayd baa dhintoo wuxuu ka tegey inan ay inantiisu dhashay iyo inan inantu
inankiisu dhalay ay dhashay waa bintu bintin iyo bintu binti ibnin saddexdii madhaba haddaynu ku eegno madhabu ahli rixm waxay leeyihiin war labaun ha looga dhigo ha loo kala dhiibo un ha la kala dhaqaajiyo un madhabu ahli tanziil waxay leeyihiin ciddan ay mid waliba meydka ugu yimi uun meeshiisii hala dhigo dee midi waa bintu sulbi bay ugu timi oo maxay doonaysaa nis midina dee bintulibni bay ugu timi oo ayana waxay doonaysaa sudus takmilata sulusayn sidaa ha loo dhaxal siiyo haddaan cid kala joogin maalkiiba inta afar looga dhigo bintulibniguna tan bintu bintu ibnigina ha qaadato hal inanta kale alaasatu arbaca kale ha qaadato oo sidii ay asal labadan ay ku soo dhawaadeen u dhaxlayeen unaan u dhaxal siino oo farad iyo radi ahaan wixiiba ha ku wada qaataan madhabu ahli lqaraaba wuxuu isagu leeyahay maye bintu bintiga un baa wada qaadanaysaa oo tan kale dee iyadaa ka dhow mar hadday tan kale iyadu ka dhowdahay tanuni ha wada qaadato ta kale ha iska fasaxdo markaa yacni saddexdaa madhab ayaa ku jira qaabka iyo kayfiyadda loo dhaxalsiinayo wallahu aclam
fasl fi bayaani اlfuruudi waasxaabihaa waxaa fasalkan sheekhu u guntay caddaynta faralyaalkii iyo dadkii qaadanayey faradyaalka waxaynu ku soo tilmaanay inuu yahay wixii go-naa ee qofkii dhaxalka lahaa uu qaadanay asxaabtooduna waxa weeye waa kuwii qaadanaya ee ku dhexlayey ama haddaynu si kale nidhaahno waxa weeye waa dadkii dhaxalka lahaa dhaxalka weliba go-an ee qadaran kaas ayuu fasalkan sheekhu kaga hadlaya markaa furuud waa jamcu fard bimacnaa nasiib baa looga jeedaa asxaabtuna kullu man lahu sahmun muqadarun sharcan waa mid kasta oo uu u sugnaaday oo leh sahmi go-an sharci ahaan oon lala ziyaadin la nusqaaminaynin markaa welibana wuxuu inoo sheegayaa inta kitaabka ilaahay yacni uu caddeeyey ee warasada uu caddeeyey haddaba qadaryaalkaa wax lagu dhaxlaana waa lix sida uu sheekhu inoo sheegi doono markaa inoo tirin maayo oo intuu tiriyo israacin maayo wuxuu samaynayaa intuu mid mid inoogu sheegaa abuu mid walbana ciddii wax ku qaadanaysay inoogu sheegayaa markaa nis weeye mid oo waa laba meelood oo meel maalkii iyo rubuc oo afar meeloodow meel maalkii ah iyo thumun oo siddeed meeloodow meel ah iyo thuluthaan oo marka saddex meelood loo qaybiyo laba ahaan ah iyo thuluth oo saddex meelood marka loo qaybiyo maalkii meel ahaan ah iyo sudus oo lix meelood marka loo qaybiyo meel ahaan ah sihaamta muqadarada ah ee wax lagu qaataa waxa weeye intaa haddaba marka ay sheegayaan ee ay fardiyiintu masalan ka hadlayaan lixdaa sheegitaankooda dhowr dariiqo ayay u sheegaanoo sidaa imika aynu u sheegnay ka fudud marka wax faa'iidaahoo dheer oo kusii jirtaana ma jirto masalooyinkaa sheegiddooda hase ahaatee mar haddii dhaxal lagu dhex jiro bal qofku oo uu kutubtiina ku arkaya inuu iska ogaadaa way wanaagsan tahay markaa lixdaasun ayagoo soo gaabinaya ayaa saddex dariiqo ayay u sheegaan oo y xusaan dariiqatu tadalli iyo dariiqatu taraqi iyo dariiqatu tawasud baa la yidhaahdaa dariiqatu tadalli waxa weeye masalan kuwa ugu waaweyn xagga farabadnida kuwa sida niska oo kale iyo kuwa ugu badan waxbaa lagu qaato kuwa ugu badan ayaa laga bilaabaya dabeedna hoos baa loo soo sheegaya dariiqatu taraqina waxa weeye kuwa ugu yar ayaa laga bilaabaya markaasaa kor loo koraya dariiqatu tawasut waxa weeye marna kor baa loo koraya marna hoos baa loo degaya bal haddaba aynu misaalino dariiqatu tadallii waxay idhahdeen annisfu wa nisfuhu wa nisfu nisfihi wahuluthaan nisfuhumaa wa nisfu nisfihimaa yacni waxaa laga yaabaa inay qofka ku yar adkaato oo amba aan xasuusta markii inoogu horraysay oo aad bay inoogu adkayd wax sidaa u sii adagna ma aha misaal ahaan wuxuu uhi annisfu nis bal nis makhrajkiisa ugu yaray labuu haa markaa soo qabso oo niskiisaw hal un maaha markaa hal baad haysataa nisfuhu dhe niskaa aad haysatay halkaa un kala badh maxaa kaaga soo baxaya markaa rubuc baa kaaga soo baxaya waayo niskii oo mid aha markaad kala badho rubuc baa kaaga soo baxaya nisfu nisfihi nisgiisa haddii aad sii kala badhana maxaa ka soo baxaya humun baa isna ka soo baxaya yacni haddii aynu sii yar xisaabado weyno aynu sii yar dhoweyno inta dambena sidaasunbuu yacni qofku u fahmayaaye annisfu markaynu idhaahno waa labadaa midkood nisfuhu markaynu niskaa markaynu kala badhno kanna waynu kala badhaynaa afar buu noqonayaa dabeed markaa niskiisi wuxuu noqonayaa rubuc nisfu nisfihi markaad tidhaahdana nisgiisii markaad sii kala badhana dee halkan afar un baa ka soo baxaysa halkan afaro thumun ayuu dabeedna kaasi noqonayaa marka halkan maxaad ku haysaa waxaad ku haysaa nis iyo rubuc iyo thumun waxaad soo qaadataa wa huluthaan huluthaan waxa weeye waa saddexdaa labadood weeye hulutaankii nisfuhumaa labadoodan kala badh hulu baa kuu soo baxay wa nisfu nisfihimaa niskoodaas bal sii kala badh sudus baa kuu soo baxaya xisaabada weeyo markaad kaa huludka aad kala badho kaa niskaa markaad kala badho kana wuu kala badhmaya kana wuu kala badhmaya sudus baa kuu soo boodaya waxaa jira islaada iyadoo dariiqatu tadali lagu jira ayay haddana si kale u yar cabiraan waxay yidhahdaan annisfu way waa midkii nisfuhu kaa kala badh rubuc baa kuu soo baxay wa rubcuhu bal niskii uun haddana rubuc afar meelood ka dhig thumun baa halkaana kaaga soo baxaya halkuu nisfihi nisfihii lahaa ayuun baad rubci odhanaysaa ta kalena waa la mid wa huluthaan oo laba ah nisfuhumaa markaad kala badho waa huludkii wa rubcuhumaa waa suduskiiba iyana halkaa ka soo baxaya taa waxaa la yidhaha dariiqatu tadallii dariiqatu taraqi baa kuu timi ayadan nasiibyadii ugu yaraa xaggooda ayaad ka bilaabi oo kor baad u koraysaa oo kuwa ugu yar maxaa ka mida dee humunkaa ugu yar ila masalan markaad eegto qofka nis qaatay dee xoli kala barh buu qaatay laakiin sideed meelood oo meel qofka qaatay dee waa wax yar markaa xagga hoosaa laga bilaabay waxaad leedahay athumun wasudus dicfuhumaa wa dicfu dicfihimaa bal hadda soo qaado thumun thumunso mu ahayn sideeddaasoo midkeed mu ahayn bal waxaad tidhaahdaa dicfuhu laban laab muxuu kuu noqonayaa markaa rubuc buu kuu noqonayaa wa dicfu dicfi haddana kan sii laban laab afar buu noqday maxaa markaana kaaga soo baxay nis baa kaaga soo baxay markaana wa sudus bal suduskii soo qaado sudusku wuxuu ahaa lixdaah markaa kaasaad haysaa dicfuhu markaad laban laabto muxuu kuu noqday ulu buu kuu noqday ila waa labadaa meelood ee min labada saddexdaa meelood min labada ahe wa dicfu dicfihi bal haddana niskiina sii laban laabo afar buu kuu noqday afartii markaad lixdii waagto maxay noqonaysaa huluthaan bay noqonaysaa taana waxaa la yidhaahdaa dariiqatu taraqi dariiqatu tawasud ayaa kuu timi dariiqatu tawasud waxa weye marna kor baad u koraysaa marna hoos waxaynu leenahay athuluth wاlrubuc وضعف كل ونصف كل waxaad soo qaadanaysaa un ulus iyo rubucoo marna waad kala badhaysaa barna waad labalaabaysaa bal hadda uluska inoo soo qaad ulusku wuxuu ahaa midhkaa bal labalaab dicfuhu dhe uluaan bal nisfuhu dhe sudus baa kuu soo baxay kaasi waxa weeyaan uluskii rubucii ayaad haysaayo waa kaa waxaad tidhaahdaa nisfuhu ee waxda waxaada dicfuhu dhe waa nis waxaad tidhaa haddana nisfuhu waa umunkii yani waa wax aada isaga fudud laakiin waxaa laga yaaba dadka qaarkood inay ku yar dhakafaaraan baa laga yaabaa ama la yidhaha niskan marka masalan nis lagu idhaahdo talow nisku ma sideed niskoodba ma lix niskoodba halkaasaan ku dawaqi jirnay ber horena la kici jiray maya nisku waa laba niskeeduun ya marka haddaynu iskaga gudubno waxaa kaloo ayana jirta malaa raggu ma wada yaqaanaane halkan xuruufdan yare abjadka la yidhaahdo ayaa waxa waxaa lagu tilmaansadaa xisaab oo xarf waliba tiro ayuu ku fadhiyaa abjad markaa tobanka u horeeya waa kow iyo laba iyo saddex iyo afar iyo shan bay u socdaan masalan abjad ariftu waa waaxid weeyaan waa hal bacduna waa laba jiimkuna waa saddex daalkuna waa afar waa xisaab juma la yidhaahdo huwa zahaadu waa shan wowguna waa lix zaaduna waa toddoba kalaman baa ku xigtay soo maha malaa rag maba garan rag waa ilaawe xudayi baa ku xigtay soo maha xa'duna markaa waxa weeye waa sideed ba'daa ku xigto ayana waa sagaal ya-duna markaa waa toban halkaa marka laga bilaabo wixii ka dambeeya waa toban toban bay ayay ayay noqonayaan marka intaasi boqol gaadhana waxay noqonayaan ayana waa kasii kordhaya haddaba xisaabta iyagoo ku socdaa ayaa dadkan ehlufaradka ah ee wax qaadanaya iyo qolo waliba intay qaadanaysa bay xuruuftaa usoo qaateen marka waa tii beytkii yaraa waa garanaysaanoo dabdu dhawilfuruudi min hada arajaz khudhu murataban waqul habaadabaz habaadabaz bal u fiirsa habaadabaz waa imise xaraf waa ha iyo ba iyo alif iyo daal iyo ya iyo za weeyaan markaa ha'du xagga xurufta abjadka waa shan ba'duna waa laba alifdaasina waa mid daalkuna waa afar ya-duna habaadabaz ha kuma jirto waa za-un habaadabaz ba labaad baa ku jirta oo ayana laba iyo za-da waa intaa markaa ha-du iyadu waa shan ba'duna waa labay halkaa ka tilmaamaysa aliftuna waa midun daalkuna waa afar ba'da labaad waxa weeya ayana laba za-duna waa toddoba marka halka ha-du waxay u taagan tahay shanta ku qaata niska wax ba'duna labada rubca wax ku qaatay u taagantay alifdaa ku taagani waa midunoo dadka umunka wax ku qaatay u taagantay daalkuna afar buu isla tilmaamayoo waa afarta ulusaanka wax ku qaata ba'daa labaadna laba weeyaano waa dadka ulus wax ku qaata zaada ugu dambaysana waa toddoba oo waa reer sudus iyaguna waa toddobada bal haddaba aynu intaa kaga gudubno alfuruudu faralyaalka almuqadaratu ee la qadaray fii kitaab illaahi tacaala ilaahay kitaabkiisa sittatun waa lix annisfu nis weeye ama annisfu nisku fardu khamsatin shan faralkood weeye zawjun fardu zawjun ama axaduhaa zawjun midkood ama fardu zawjin dheh waa zawj faralkii lam tukhallif aanay ka tegin zawjatuhu haweenaydiisii waladan ilmo walaa walada bnin inankeedii ilmo uu sii dhalayna aanu ka tegin wa bintun inan weeye ow bintu bnin ama inan umayd inanku maydku dhalay inantiisii ow ukhtun liabaweyni ama walaal xagga hooyo yacnii u sugnaatay ow ama le xagga hooyo xagga aabbaba ow ama liabin xagga aabba un u sugnaaday oo munfaridaatin keli keli ah waxa uu sheekhu leeyahay faradyaalka la qadaray ee dadka warasadaa loo qadaray ee masalan aan lana siyaadin lana nusqaaminin lana siyaadin in lana nusqaaminin ilaa dee wax ku yimaada mooyaane masalan caarid cawlka oo kale wuu nusqaamiyaa waa la cawlaa ama raddi baa lagu sameeyaa oo waa la ziyaadiyaa markaa caarid iyo wax yimi weeye taasi furuudda caynkaasee fii kitaabillahi ilaahay kitaabkiisa lagu caddeeyey sittatun waa lix markaa fa axadulfuruudi annisfu faradyaalka midkood waa nis niska ayuu ka bilaabmay oo dee waa kii ugu badnaaye wax lagu qaadanayey waxay se culimmadeena waxaa fiicnaan lahay hulusayn iyagoo lagu bilaabo dee ilaahay ayaa ku bilaabay marka fardu khamsatin wo fardu khamsatin haddaba shan ayaa wax ku dhaxashaa maalka waxa kala barh qaato weeyaan macnuhu maalka waxa kala barh qaata qofka dhintay maalkiisa waxa kala barh qaata waa shan qolo zawjun say iyo nin ayaa qaata lam tukhalif zawjatuhu aanay ka tegin waladan walaa waladabnin haweenay baa dhimatay waxay ka tagtay ninkeedii wax ilma-ana kamay tegin ama isaga haw dhasha ama cid kale ama inankeedii wuxuu sii ilmo u sii dhalayna kamay tegin zawjkaasi wuxuu qaadanayaa xoolihii kala badh ayuu qaadanayaa kala badh ayuu isagu weecsanayaa dee waa sidii aayaddu ay tilmaantay walakum nisfu maa taraka aswaajukum in lam yakun lahunna walad alla wuxuu yidhi waxaa idiin sugnaaday wixii dumarkiinnu ay ka tegeen kala barhkood waa goorma in lam yakun haddaanu ahanin lahunna dumarkaa waladun haddaanay ilmo lahayn weeye markaa meeshii ilmo la sheego walad la sheego waladulibniguna isna waa la mid waa halkuu raxbiyadu lahaa wadikru awlaadi ilbaniina yuctamad xaysu uctamadna alqawla fii dikri lwalad mal alliyaaliyo meeshii aan cuskannay ilmaha sheegitaankiisa waladulibniguna la mid weeye markaa midi waa kaa wa fardu bintin wa bintun wa fardu bintin inan baa wax ku qaadataa oo inanta yaa dhalay baa laga yaaba in la isweydiyo waxa dhalay maydka mayd baa dhintay oo wuxuu ka tegay inanuu dhalay bintu sulb inantaasi maalkiisii waxay qaadanaysaa kala badh ow bintubnin mayd baa dhintay oo wuxuu ka tegey inankiisu inan uu dhalay oo awow u yahay walow inankaasi haba hooseeye waxay qaadanaysaa nisbay inantaasina qaadanaysaa wain kaanad waaxidatan falaha nisfu alle wuxu uhi hadday mid tahay inantaasi nis ayay leedahay bintulibniguna bintadun bay la mid tahay aw ukhtun liabaweyn inan xagga hooyo xaggaabay ka walaalayin mayd baa dhintoo wuxuu ka tegey inan ay xagga hooyo xagga aabaa ka walaalayiin inantaasi waxay qaadan maalkii kala badh ow liabin ama aabbo xagga aabbo ukhta ay ka walaala yihiin mayd baa dhinta wuxuu ka tegay inanay xagga aabba ka walaala yihiin inantaasina waxay dhaxalkiisa qaadan kala badh walahu ukhtun falahaa nisfu maa tarak waa siday aayaddu tilmaantay waa walaashii xagga hooye mid aan ahayn waa ama tii laabkayd ama tii lumka tii shaqiiqayd ama tii laabkayd weeye tawluummadii iyadu waynu iman doon munfaridaatin oo mid waliba keliyowday macnaa keli keli ah afartaba way u noqonaysaa bintun ow bintu ibnin ow uktun liabaweyne ow liabin munfaridaatin maxaa meesha kaga baxaya markaa infiraadkan la doonaya waa maxay infiraadka la doonayaa waxa weeye waa inaanay mid waliba horta aanay walaalkeed waa inaanu la joogin walaalkeed cid casabaysa waa inaanu la joogin haddii walaalkeed la joogo casabay noqonaysaa walaasheedna waa inaanay la joogin oo haddii ay walaasheed la joogtana ayadana waxay noqonaysaa markaa dee ulaan bay qaadanayaan oo halkan ba halkan way ka tegayaan hadday walaasheed la joogto inani afartoodaba haddii barhkoodu kulmana ayaga laftooda xukunkoodu se wuu isbedelayaa oo hadday binto iyo ukhtay isu yimaadaan dee ukhtadaasi waxay noqonaysaa casaba walakhawaatu maca albanaati casaba akhawaatku hadday marad la kulmaan casabay noqdaan oo isaga inoo keeni doonaan markaa waxa yaalaa kulma oo laba nis waxa ku kulma ukhtada iyo zawjka ukhtada iyo zawjkaa ku kulma oo labada midba nis qaataa laakiin binto iyo ukhto nis ma wada qaadanayaan oo dee ukhtadiiba ayaa caslo tegaysaa binto iyo zawjna nis ma wada qaadanayaan oo maxaa dhaceen u qaadanaya zawjka ayaa markaa rubuc tegaya marka waxaa ka kulmi kara un asxaabu nis zawj iyo ukhtun baa kulmi kara intooda kale ma kulmi karaan munfaridaatiisaas uga jeeda warubucu rubuc weeye ama warubucu rubucuna fardu zawjin nin faralkii weeye lizawjatihi haweenaydiisa waladun u sugnaaday oo walad ibnin wa zawjatun waa haweenay wa fardu zawjatin haweenay baa wax ku qaadata laysa lizawjiha aanu ninkeedu u sugnaanin waaxidun minhuma mid labadoodaa ka ahaaday waxau sheekhu leeyahay halkan